iskuulka nuurudiin iyo qobadi xaflad ka abaalmariyay macalimiinta iskuulka sana dugsiyeedka si oo ku qayb galeen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka somalilan iyo bahda walabarashada hargeysa maamulaha iskuulka hoose dhexe ee nuurudiin siciid xuseen carab yaan ka horeyntii ku dawahay munaasabada oo laka abaalmariyay qaar ku mid ah howlwadeenada iyo macalimiinta iskoolka sanadku
waa in aanu kordhino moraalka shaqaalahayaga guud islamarkaana aanu abuurno tartan togan oo kordhinaya tayada dugsiyada iyo tayada ardaydaba intaba halwadeennada maanta halkan lagu xusi doono waxay ka soo baxeen dhammaan qaybaha dugsiyada oo dhan ee hoose dhexe waxaa u badan abaalmarinta la bixinayo macallimiinta ugu badan oo ah qaybta ugu badan ee dugsiyada maamulka kala duwan iyo halwadeennada kale ee dugsiyada uu ku jiro ilaa amniga dhammaan marti sharafteh ku qayb gali munaasabada waybayo si isku mid ayo in sheegana iniyo iskuullada nuurudiin iyo markaasayti ayinhaano walbadan walku bedeli walabarashada somalilan wasiiru dowlaha wasaaradda walabarashada somalilan maxamed yuusuf ya sheegay in iskuulka nuurudiin kaalin weyn uu iska leeyay walabarashada somalilan
farxad weyn baytay maanta inaan ka soo qayb galo mar labaad ama mar saddexaad kii saafirayo dugsiyada nuurudiin xafladda qabsanayaan runtii horena waanu sheegay waxa uu ka mid yahay dugsiyadaasi dugsiyada beerka ka jeclaa ilaa weligay anigoo xataa hay-ado kale u shaqeeya ayaanu si fiican oo qurux badan iskula xidhay oo aan ogaa waxqabadkooda iyo wanaagooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa macalimiinta halka fadhida waxaana leeyahay jazaakum allah hawshaa fiicanaad soo qabateen tartanka ku soo gasheen intii heshay maasha allah baan leeyahay intaan helina waxaan leeyahay ku dayasho fiican bay idin tahay maanta farxad ayay aniga ii tahay inaan ka soo qayb galo aniga oo ah guddoomiyaha degmada togo jaale in kooligeygii ama asxaabtaydii barodhagii isoo saaray aan ka soo baxay aan uga soo gudbay xubin iyadana u shaqaynayso isla qaranka aad iyo aad baan ugu faraxsan inaad kala soo qayb galo idinla qaybsado farxadda xafladda abaalmarinta macalimiinta iyo howlwadeennada dugsiyada nuuradiin dugsiyada hoose dhexe aad iyo aad baan ugu faraxsana